xaruntan caafimaad iyo weliba dadka deegaankii oo ka dhisidana siiska walan qubse silankubaha baahida caafimaad ee deegaanka caliganey oo ku mida deegaanadii dhowaan dowladda iyo deerti weliniya kujaarta baahida dhiniga adeegyada bulshada ee gudoomiyaha deegaanka caliganey odayaalka dhaqanka qeybooshal gandisana bulshada oo ku hadalay munaasabada daafuurka xarunta caafimaadka iyo weliba iyo dalbadana mashaariic kale dhiniga caafimaadka in maamulka hirshabelle uu sahdeersiiyaa xasin xasin barqadle iskudubaha wasaaradda caafimaadka gobolka hiiraan oo isla hadalay dadka deegaanka iyo weliba isu ballan qaaday in dadka ku nool deegaanka caliganey iyo helo doonaan adeegyo caafimaad oo bilaasha usoona shacabka deegaankaas ku bogaaday sida iyo isxilqaanka ee markaasiyan ka dhisteen xaruntan caafimaadka ee maanta waxaan joognaa deegaanka caliganey oo ay bulshadii ayada is abaabushay horeyna ay u samaysatay xarun haddana ay xaruntii ballaadhisay ayakii aan marti u nahay shaqooyin badan oo anag inaan ka garab siina la rabayna ayakaa qabtay waxaa maanta safarkeenna oo u ahaay waxaa qabateen inaan annagana kaalinteena aan ka buuxinno mashaariicda wasaaradda caafimaadka ay ugu horeeyaan mashruuc la yidhaha damal caafimaad ay hay-ad lahayn ee dowladda leedahay inuu ka fulo deegaankan iyo mashaariicda kale ee dowladda fulinayso haddii ay dadka sidaan isku garabsadaan ay xarumooyin furtaan ma waynayaan wax garab qabto dowladnimadan sideedaba inaan la wada ilaaliyo waa dowladda hadday garba haysan ma soco karto sideedana dowladnimada waa wax ay bulshada aruuriyana dowladda la yidhaahda waa una cashuurtii isxilqaankii xarumihii waxay dowladda leedao dhan waxbay dadka dhanka wada dhexeeya waa ugu mahad celinayaa dadka deegaankan sida sharafka leh qiimaha leh ay sakhiir iyo kabiir ugu istaageen inay xaruntan quruxda badanne dhisaanay bilaabaan u wada istaagin hadday tahay wasaarad iyo haddii dadka deegaanka oo sharafka lahaayoo haddaba intaan sameeyo inaan samayno dhismaha noo bedelo dhismooyin badan oo dhagaxa insha allah kolley kama hordhacayo insha allah maanta maalinaan ahayn iyo marar kaloo badan oo annagana doorkeena ka soo baxno wasaaradda shaqo badan ay qabatay ama ay qaba doonto aan wada kulmi doona iskugu imaan doonaa waxaan warkeyga kusoo gabagabaynaa deegaankan waxaa imaan doona mashruuc la yidhaha damal caafimaad ka shaqay doono iyo deegaanada la midkaa kuwa idinka horreey kuwana way idinka dambay doonaan kuwana iskumaraa noqon doontaa dadka idiin imaan doona deegaano ku tirsanaa gobolka hiiraan iyo weliba muddooyinkii inku dambeey lagu hirgeliyay adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo biyo si markaasi dadka ku nool tuulooyinka iyo n helana adeegyada nololyo muhiimkan ee